wafdi uu hogaaminaya madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya oo aan kamid ahaa ayaa waxaan gaarnay degmada berdaale iyo degaano kale ee qansax dheere degmadu ay kamid tahay insha allah waxaan rajaynaynaa waktiyada soo socdana inaan gaarno gebi ahaanba degaanada koonfur galbeed waa maxay ujeedada safarkiina ujeedada safarkiina waa badan tahay laakiin hadda dawladda koonfur galbeed waxay qaadatay afar qorshe oo ugu muhiimsan oo lagu taageerayo barnaamijkan socda ololahan dagaalka ee cadowga lagu hayo lagu taageerayo afarta qorshe waxay yihiin marka koowaad in loo mahadceliyo ciidamada furumaha hore dagaalka ka jiro la booqdo kuwa koonfur galbeed iyo kuwa amisom iyo kuwa dawladda dhexda oo dagaalada kula jira nimanka cadowga in la booqdo kan labaad sidii dadka loo fiirin lahaa xaaladooda caafimaad hadday noqoto iyo hadday waxbarasho noqoto hadday biyo noqoto waa midda labaad kan saddexaad waa sidii looga furi lahaa deegaanada degmooyinkoo idil tababar carooyin ciidan koonfur galbeed ay leedahay sidii loo furi lahaa iyo tan afaraad oo ah wiilasha maskaxda laga qalday cadowga ay qaldeen mar hore sidii loola hadli lahaa hooyooyinkood iyo waalidiintooda deegaanada jooga sidii loola hadli lahaa oo wiilashaas loo soo celin lahaa waa gartay marka meelaha aad tegaysaan dad badan oo muddo ku dhibaataysnaa ayaa jira maxaa ugu tala gasheen oo gargaara haddii aad tihiin dawladda maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya qorshe badan ayaa jira oo loogu talagalay laakiin hadda feeskan hore oo aan tagnay deegaanada waxaa la geeyey daawooyin waxaa kaloo nala socday qolooyin ka socdo dhinaca un ka sidii s s f oo kale ayaa nala socotay oo samaynaysa assessment insha allah waxaan rajayn doonaa wax badan oo kale in la gaarsiin doono beryahanba waxaa soo baxay warar sheegaya maleeshiyaad al-shabaab oo soo dhiibaya arrintaasi maxaad nooga sheegi kartaa waa mahadsan tahay arrinkaas xaqiiqo waaye waxaa jirto in ay soo dhiibeen nimankii cadowga ah in badan ay iska soo dhiibeen waxay iska soo dhiibeen boqol ayaa ugu tiro badan gobolka boqol ilaa iyo dad boqolaal gaaraya ayaa iska soo dhiibay baay dad badanaa iska soo dhiibay insha allahu waxaan leenahay kuwa dhimadna iska soo dhiibaan leenahay haddii ilaahay idmo marka saraakiil ma ku jiraan maleeshiyaadka is soo dhiibay ha reer odayaal oo abiire ayaa ka tirsan dadkaas is soo dhiibay insha allah waxaan rajaynaynaa kuwa kalena inay soo dhiibi doonaan marka xaggee joogaan hadda ood ku haysaan sida aad og tahayba waxaa jiro xarumo waaweyn oo ka dhisan koonfur galbeed ay ugu weyn tahay xarunteeda weynna waxay ku taallaa magaalada baydhabo intooda badan waxaa lagu hayaa xarumahaas waaweyn sida dadka amiirada oo sida gaarka isku soo dhiiban waxaa la hayaa meelo loogu talagalay guryo loo nidaamiyey ayaa jiro guryahaas ayaa lagu hayaa amiirada wax ma ka xusi kartaa ayaa kamid a waxaa kamid ah ninka la yidhaha sheekh bakistan hade kuwo badanna waa ay jiraan insha allahu waxaan rajaynaynaa in ay issoo dhiibi doonaan inta hartayna sheekh bakistan xaguu joogay wuxuu ku sugnaan jiray deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan goboladan baay iyo boqol hadda marka ugu dambeysay wuxuu ku sugnaa degmada agagaarka dolandoole sidee marka aad ula dhaqantaan maleeshiyaadka soo dhiibay waxaan ula dhaqanaa sida sharciga waafaqsan qofka haddii uu soo dhiibo oo aan dagaal lagu soo qaban waxba looma dhigo marka hore wuxuu galaa arrin yaroo baarisa iyo qaabkii iska soo dhiibay kabacdina wuxuu ka mid noqdaa bulshadiisa wuxuu ka laabtaa wixii uu ku jiray inay kala yihiin uu dadka u sheegaa haddana wuxuu ka mid noqdaa dadkiisa meesha joogo waxna looma dhimo oo waa la hayaayo raashinkiisa wixiisana waa la qaabilaa meel loogu talagalay ayaana lagu hayaa inta badan sida badan dadka waxay sheegaan meelaha ciidamada dawladda iyo kuwa amisom ay ka saaraan xooga al-shabaab weli dhibaato ayaa kasii jirta oo al-shabaab waxay go'doomiyaan waddooyinkii magaalooyinka laisaga gudbayay arrintaasi ilaa iyo hadda maxaa wax uga qabalaadeen qorshayaasha al-shabaabku ay samayn jireen waa ka mid ahayd inay go'doomiyaan dalka soomaaliya oo idil dadka shacabka soomaaliyeedna ay dhibaateeyaan barnaamijkaas waa midka hadda laga hortagay oo dagaaladu ay socdaan oo wiilasha soomaaliyeed gaar ahaan kuwa koonfur galbeed iyo kuwa amisom dhiigooda ay u daadin lahaayeen sidii shacabkan loo badbaadin lahaa mana jiri doonto in meel ay go'doonsanaato insha allah meel alla degaan oo koonfur galbeed oo nimankan ay ku sugan yihiin waa la dul istaagi doonaa haddii ilaahay